bismillaahi raxmaan raxiim ku soo dhowaado qodobada warkaca wooqooda ugu dorkoroon akhyaare waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda soomaaliya oo xilalka u kala wareejiya wasiirka hore ee wasaaradda howlaha guud iyo wasiirka cusub wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta xukuumadda soomaaliya oo magaalada kaalkacay ka daafuro goobta dabgelinta korontada dabiiciga ah shan boqol oo qoysa oo ka faa'iidaystay deeq raashin ah oo ka timid dowladda boqortooyada sacuudi carabiya taasoo qayb ka ah gurmadka bani-aadanimada ee loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo maamulka degmada yaqshid oo shacabka degmadaasi ugu tegay suuqyada iyo goobaha laga cunteeya iyagoo dadku u sheegay inay u soo baxaan doorashada dhici doonta bishan shan iyo labaatankeeda warka caalamkuna waxa aad ku dheegeysan doontaan madaxweyne masar cabdilfatax al siisi oo sheegay in uu wax dhib ah uusan u qabin dowladda etoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda soomaaliya ayaa xilka u kala wareejiyey wasiirkii hore wasaaradda howlaha guud iyo wasiirka cusub warkaasi waxaa ina faahfaahinaya cabdulaahi axmed nuur munaasabadan oo uu xilka kula wareegayay wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adaha kala duwan ee dowladda doctor cilmi maxamuud nuur wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta oo maanta si rasmiya xilka u wareejiyey ayaa ka sheekeeyey muhiimadda ay leedahay wasaaraddan waxaana dhinaca kale uu sheegay in muddada ay jirta xukuumaddan ay tahay markii afaraad oo ay xil wareejin ka dhacdo wasaaraddan
mudane ra-iisul wasaare wasaaraddan howlaha guud waa wasaarad ballaaran muhiimna dhabarna u ah dibudhiska dalka soomaaliyeed laakiin muddo dheer iska ahayd wasaarad aan muxuu ahaay ahamiyadeeda runtii muxuu ahaay aan la siin taasina waxaad ka garan kartaa muddadii lasoo dhaafay iyo xaaladda ay ku sugnayd deegaan ahaan iyo muxuu ahaayey howl ahaanba intay muxuu ahaay ka qabanaysay dalka waxaa runtii waxaan u malaynayaa xilwareejintani waa tii muxuu ahaayey afraad waa wasiirkii afraad weeye muddada aan muxuu ahaaye xukuumadda dan qaran joogte oo saddex sano iyo barka ahayd haddii laga soo bilaabo ilaa labiiyo tobankii sano ee ugu dambeeyeyna waxaan isleeyahay waxaa ka bedelay oo dee ku qoran yihiin magacyada halkan waanu xifdinay intii wasiirada soo maray wasaaradda waa muxuu ahaayey saddex iyo toban wasiir ugu yaraan baa iska bedelay marka waad garan kartaa inayna meel lagu nagaado ahayn oo muxuu ahaay soomaalia waxaase rajaynayaa inuu muxuu ahay wasiirka cusub oo rajaynayo muxuu ahay inuu dhiig cusub oo ku muxuu ahaay ku dari doono inay muxuu ahaay howlaha qabyooyinkii faraha badnaa ee laga tegey inuu dhammaystiri doono haddii ilaha yidhahdo because muxuu ahaa wasiir kastaaba intuu wax bilaabo qabyo kaga tega marka waxaan rajaynayaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenada wasiir dowlaha iyo muxuu ahaaye iyo agaasimayaasha iyo dhammaan howlwadeennadu bal inay haddana muxuu ahaay masiirkii horumarka iyo wasaaradda ay wax kusii ay ku sii daraan wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta ayuub ismaaciil oo dhinaciisa madasha ka hadlay ayaa mahadcelin u jeediyey wasiirka xilka wareejiyey waxa uuna ballan qaaday inuu dardargelin doono howlaha wasaaradda mudan wasiir waxaan kaloo rabaa inaan kuu ballan qaado howlihii aada igu wareejisay ama aada sheegtay ee qabyada ahaa ama socday inaan sida ugu wanaagsan u dhammaystiri doono ayadoo khilaaf iyo daahitaan badan usan dhicin annagoo ka faa'iidaysanayno runtii wakhtiga inaan howlahaasi dedejinno hadduu alla idmo waxaan rabaa sidoo kale inaan xooga saari doono muddada aan jaaniska u hela ama joogitaanka wasaaraddan inaan wada shaqayn dhow la yeelan doono wasaaradaha dhigeenna ah ee dowlad goboleedyada gobolka banaadir hay-adaha aan shaqo wadaagga nahay sidoo kale waxaan xoojin doonaa saaxiibada caalamka aan bahwadaagta wasaaraddan la ah ka caawiyo mashaariicda hadday noqon lahayd bangigii afrika iyo bangigii caalamiga iyo hay-adaha kale ee yurubiyanka ama kuwii qaramada midoobay oo runtii aan uga mahad celinayno inay ay nagu taageereen ama nagu gacan siiyeen siyaasaddii dowladda ay ahayd in dalkan uu ka gudbo marxaladdii gargaarka iyo macaawinada oo u gudbo marxaladdii dhismaha marxaladdii wadooyinka marxaladdii dhismaha dekadaha iyo eeraboorada oo runtii ah ee marxaladdii horumarka dalkan uu aadi lahaa oo qayb ka ah hiigsiga ee laba kun iyo lixdan ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo siyaasadda xukuumadda dan qaran ugu dambeyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda soomaaliya jibriil cabdirashiid ayaa xilka u kala wareejiyey wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud iyo wasiirka cusub ee wasaaraddaasi dhowaan loo magacaabay waxuuna hadal ka jeediyey munaasabadda
salaan kadib waa ku faraxsanahay inaad igala soo qaybgala maanta munaasabadan kooban ee xil wareejinta ah ee ay ku kala wareegayaan labada wasiir ee wasiir cilmi iyo wasiir ayuub wasiirkii hore dhihi maayo anige waxaa waaye xoogaa waa xanuunta meeshaas xoogaa xanuun yaraa ka aa ka dha laba wasiir ku kala wareegayaan waa runtii waa sunnada dowladnimada iyo qori isku dhiibka ee soo socday doctor almi maanta wuxuu noo sheegay wasiirkii afraad inuu yahay muddo saddex sano ah ayuubna waa la bajiyey oo waxaa la yidhi waa kugu soo socota adigana marka marka ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu ilaahay u fududeeyo xil laisuguma duceeye laisuguma hambaliyeye waa laisugu duceeyaa ayuub waxaan leenahay ilaahay ha kuu fududeeyo xilka culusee lagu qoorta lagu geliyey doctor cilmina waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay intii yareed aada joogtay iyo waxqabadkii muuqday ee maanta halkan lagu soo bandhigay dabcan wasaarad wasaaraddu waxay kala yihiin dadku say aaminsan yihiin a e b wasaarad a e b ma jirtee wasiirka ah sida wasiirka ka dhigta ayay tahay wasaaraddu wasiir dowlaha wasaaradda tamarta xukuumadda soomaaliya ayaa magaalada kaalkacyo ka daafuray goobta dabdhalinta korontada dabiiciga ah cabdirasaaq maxamed ayaa kaalkacyo kasoo diray wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi faarax uu weheliyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta magaalada gaalkacyo si rasmiya uga daafuray mashruuca goobta dabdhalinta korontada magaalada gaalkacyo taas oo taabagelintiisa iska kaashanayaan dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedka galmudug iyo worlbank munaasabada daafurka goobta dabdhalinta magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka galmudug ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer gaalkacyood maxamed siciid yare oo ku hadlaya magaca kambaniga geko iyo injineer ismaaciil maxamed oo ku hadlaya magaca hirgeliyaasha mashruucan ayaa ugu horreyn ka hadla munaasabada daafurka maadaama degmadan duqeedii uu yahay si uu wasiirka stateka ugu wareejiyo kadibna wasiirka federaalka loogu wareejiyo si kontraktarka wasaaradda federaalku oo shaqadan soo qabatay ay kontraktarka ugu wareejiso marka waxaa wasiir guddoomiyaha degmada maayir cabdiraxmaan waxaan kaa codsanaynaa furayaashan inaad igala wareegto si aan u dhammaystirno intii yareedu harsanayd brojectigakani wuxuu socon doonaa haddii ilaha yidhaahdo labiyo toban bilood oo ka soo bilaabatay bishii hore ee nofembar labaatan iyo sideedeedii waxaan rajaynaynaa haddii ilaah idinka ka dhigo labiyo toban bilood gudahood in meesha tan oo power plantiga uu dhisan yahay oo shaqadii aada socoto in haddii ilaah yidhaahdo ay noqoto sidoo kale projectiga capacitigiisa waa megawat oo solara
duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo isagu la wareegay furayaasha goobtan laga hirgelinayo mashruuca dabdhalinta magaalada gaalkacyo ayaa bogaadiyey maanta farxad weyn bay noo tahay ilaahay baa ku mahadsan mashruuc ballaaran runtii wol bangi ay maalgelinayso maanta u taagannaha halkaan inaan daafurno wasaaradda federaalka iyo wasaaradda stateka iyo dhammaan doonarka iyo implementetionka saaxiibada qaatana waxaa waa mahadsantihiin dadaaladii kala duwanaa iyo wakhtigii la soo bixiyey aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowladda galmudug axmed cismaan xaaji ayaa intaasi kadib sheegay abdisalaam maanta waxaanu ku soo wareejiyey ka maamulka degmada gaalkacyo iyo wasaaraddiiba oo ay wasaaraddii federaalka nagu soo wareejiyeen mashruucan oo aad arkaysaan oo uu nala joogo wasiiru dawlihii wasaaradda tamarta iyo biyaha oo aan insha allah inaga ku wareejin doonna hadduu ilahay admana kambanigii shaqada qaban lahaa marka wasiir maxamed cabdulaahi oo khudbadda nooga dambeyn doona ugu dambaynna wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi faarax oo la wareegay fulayaasha goobtan ayaa ku wareejiyey kambaniga isagu mashruucani fulinaya ee trebel c kaas oo isagu muddo dhowr bilooda ku hirgelin doona mashruuca dabdhalinta magaalada gaalkacyo iyadoona maanta lagu wareejiyey goobtii laga hirgelin lahaa
waxaan joognaa xaruntii geko aan joognaa oon timankaas aan tirinay oo dhan oon u wada joognaa dabcan waxaan rabaa furihii ugu soo wareejiyo wasiirka stateka galmudug saaxiibka axmed nuur isagana oo maayarka uu ku sii wareejiyey galkacyo iyo communitigiisaba innaguna inaan ku sii wareejinno kambanigii kontraktarka ahaa oo la rabay inuu shaqada qabto inaan ku wareejinno mister one oo aan rabno isagana haddii ilaha yidhaahdo inuu shaqadaas uu si hufan u qaban doono waxaan rajaynaynaa maantay maalinteeda kale koob iyo toban bilood kadib insha allahu tacaala labayo toban bilood uu noo sheegay mas-uulka ka socday projectiga ama b i u da cusmaan ciil shan boqol oo qoyso ayaa ka faa'iidaystay deeq raashin ah oo ka timid dowladda boqortooyada sacuudi carabiya taasoo qayb ka ah gurmadka bani-aadinimo ee loo fidinaya dadka abaaro liibaan cabdiye ayaa warkaasi muqdisho ka soo diray dalkeena soomaaliya waxaa ka jirta abaar xoogan oo saameysay xoolo dhaqatada iyo beeralayda ku nool bartamaha iyo koonfurta soomaaliya maadaama la waayey roobabkii la filayey taasina waxa ay qasab ka dhigtay in gargaar bini-aadanimo oo deg dega lala gaaro dad qarka u saaran inay u dhintaan macluul iyo nafaqa darro ka dhalatay abaarta xarunta gargaarka iyo howlaha bini-aadanimada oo kaashanaysa hay-adda wadaniga ahee tadaamun oo ka jawaabaysa abaarta xoogan ee ka jirta dalka ayaa maanta deeq raashin ah waxa ay gaarsiisay shan boqol oo qoys oo barakacayaala oo ku nool xerooyin ku yaala deegaanka lafoole deeqdan ayaa qayb ka ah dadaalka lagu taageerayo qoysaska nugul ee ku barakacay daruufta adag intii ay socotay howlaha qaybinta waxaa lagu dadaalay gargaarkan in loo bixiyo si cadaalada oo hufan islamarkaana la waafajiyo habraacyada gargaarka bini-aadanimada si qoysaska ugu baahida badan ay u helaan gargaarkan maxamed aamiin oo ah iskuduwaha arrimaha gargaarka ee hay-adda tadaamun ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey inta qoys ee maanta la siiyey raashinkan iyo noocyada raashin ee loo qaybiyey tadaamun waxaa sharaf u ah in maanta ay ka qaybinayso deegaanka lafoole raashin loogu talagalay inay ka faa'idaystaan shan boqol oo qoys raashinkan waa deeq ka timid boqortooyada sacuudiga gaar ahaan xarunta boqor salmaan ee gargaarka iyo arrimaha biniaadantinimada qoys walba waxau halkaan lagu siiyey ama lagu guddoonsiiyey raashinka qududuruuriga ee ka kooban bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo baasto waxaan rajaynayaa inuu qayb ka yahay ama qayb ka qaadan doono hadduu alla idmo la tacaalidda abaaraha dalka ka jira dadka ku saamoobay in maarata dadkaasi la caawiyo wuxuu qayb ka yahay barnaamijkan oo mashruucan mashruuc ballaaran oo ka bilaabmaya gobolada oo dhan ee dalka qaar ka mida dadkii barakacayaasha ahaa ee maanta la gaarsiiyey raashinkan ayaa sheegay inay u mahad celinayaan dowladda sacuudiga iyo hay-adda tadaamun oo iska kaashaday in kaalmadan maanta lasoo gaarsiiyo waa ku maxadsan yihiin alxamdulilah dad barakac ayaan nahay ilmahayn owlaadayna waxayna dhan ku soo roorna alxamdulilah waa maxadsan yihiin haddana deeqdan ilaahay noogu soo hayo waa mahadsantihiin dhib badan waan ahaay ilaahay hanaga qaado marka insha allahu ilmahey waa badihiin alxamdulilah ilaahay wax baraka leh halana siiye unaku dhanba allah na siiye waxaan u baahannahay carruuraan leenahay masaakiinaan nahay barkacaan nahay sacuudiya waxaan u baahannahay inaan macnaha halaan halaan kubadanaan u baahannahay wakacaawinas waa nugu yaryahay waa nugu soo bilaawday haddana allah noo soo dhammaytiro dad barakayaalan nahay oo kaam ku jira baahannahay dhibaataysanahay hadda ilaahay waxaa noo soo gargaari gargaare ilaahay waaye kuwaan idinku mahadcelinaynaa wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya maamulka degmada yaaqshiida ayaa shacabka degmadaasi ugu tegay suuqyada iyo goobaha lagu cunteeya iyagoo dadka u sheegaya inay usoo baxaan doorashada dhiciisa bishan shan iyo labaatankeeda cabdinaasir socdaala ayaa muqdisho kasoo diray iyada oo magaalada muqdisho ay si xoog leh uga socdaan ololaha doorashada waxaa kormeer iyo booqasho qaybo ka mid ah degmada yaakshiid ku soo maray xubno ka tirsan golaha wasiirada sidoo kale socdaalka waxaa qayb ka ahaa guddoomiyaha degmada yaakshiid sulaymaan fargax waxaana ay tageen qaybo ka mid ah suuqbacaad oo ay wasiirada kula soo kulmeen qaar ka mid ah shacabka ku nool degmada yaakshiid oo ay weydiisanayeen codka kalsoonida waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay in dadka ay soo baxaan shan iyo labaatanka bishan isla markaana ay codkooda dhiibtaan qaar ka mid ah wasiirada iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada yaakshiid ayaa ugu dambayntii waxa ay socdaalkooda ay ku soo marayeen qaybo ka mid ah degmada yaakshiid ay ku soo gebagabeeyeen halkan oo aan idinkala soo hadlayo oo ah meel aan ka fogeyn isgooska loo yaqaano ex control balcad waxaana ka soo hadlayaa hotel guuleed oo socdaalka ay ku soo gebagabeeyeen warbaahinta ayaa ugu horrayn waxaa la hadlay guddoomiyaha degmada yaakshiid sulaymaan fargax oo sheegay in shacabka muqdisho looga baahan yahay in ay ka midha dhaliyaan natiijadan oo ah mid wax ku ool ah isla markaana ay kaararka codadka qaataan una dareeraan safafka inay u galaan in ay soo doortaan golayaasha deegaanka salaatu wasalaamu calaa nabi bacda sidaa arkaysaan waxaana soo booqday wasiiraddii wasiirada xukuumaha dan xukuumadda dan qaran ee baryahan ku jiray ololaha wacyigelinta bulshada ee ku wacyigelinaya kaarka in la qaato bulshaweynta gobolka banaadirne ee u dareeraan doorashada qof iyo codka ee lagu soo xula lagu soo dooranayo golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka banaadir ee waa arkaysiin waxay soo booqdeen maanta degmada yaaqshiid halkaana ku soo dhoweynay waxay soo mareen dhammaan suuqmakii kala duwanaa suuqya suuqa suuq bacaad tawfiiq suuqa jungal dhammaan bulshaweyntii degmada yaaqshiid goobihii ee kulmayeen ay soo mareen hadda waxaan joognaa hotel guuleed sidaa arkaysaan mudana wasiirra soo dhowaada waxaan ku faraxsannahay inaad na soo booqataan kulankiina wuxuu nooga dhigan yahay farxad iyo guul sidoo kale waxay caddaynaya inay baashii mar walba marka sii dambe soo dhowaanayso
ugu dambayntii wasiir bidhaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed loo baahan yahay in ay ka jawaabaan hadal ka soo yeeray xubnaha mucaaradka kaasoo ku aadanaa in magaalada muqdisho aysan ahayn amni kana dhici karin doorasho qof iyo cod ah
waxaan u hambalyaynayaa shacabka degmada yaakshid oo runtii maanta si fiican xarunta degmada iyo magaalka iyo bakhaarada iyo xarumaha lagu shaaho nagu soo dhoweeyey ugu dambayntiina subax shaqo aan badan ku soo marnay xaafadaha degmada yaakshid haddeer oo qadadii ay tahay aanu hoteel guuleed hortiisa taagannahay oo ka soo qadaynay ama gurguurta sida ciidamo u taqaano waxaan maanta u soconnay ololaha doorashada bisha shan iyo labaatankeeda dhacaysa dadka waxaan kala hadlaynay inay kaararkooda qaataan oo maalmihii ugu dambeeya kaararka la qaadanaya ay tahay ayna codeeyaan runtii dadku aad bay u soo dhoweeyeen waxaan kula kulannay meelaha qaar dad safaf ugu jira oo kumayaal ah oo ugu jira saf inay kaarkoodii ay ku codayn lahaayeen qaataan waa u hambalyaynay waxaa ku tartamaya xisbi ururo ka badan labaatan urur baa doorashada ku tartamaya degmooyinka magaalada halka aad naga dhegaysanaysaana waa reedow joor markana warka caalamka madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi ayaa sheegay in masar aanan qabin wax dhibaata marka laga rabo in ay etoobiya heshiis sharci ah la gasho oo quseeya biixireenka grand resian sadam ee etoobiya madaxweynaha ayaa hadalkani ka sheegay mar uu magaalada qaahira kula kulmay wafuud afrikaan ahaa oo ka qaybgelaya shirka labaad ee hera wasiir ee madasha iskaashiga ruushka ee afrika kaasi oo hadda ka socda dalka masar sida ay baahisay warbaahinta dowladda masar laga leeyahay ee loo yaqaano al ahram al siisi waxa uu sheegay in masar aysan wax dhibaataha ku qabin etoobiya balse danta keli ee ay ka leedahay ay tahay in aan lagu xadgudbin xuquuqdeeda ku aadan webiga niib taasna waa in la gaaro heshiis sharci ah oo dhaqan gal ah isagoo carabka ku adkeeyey mowqifka dalkiisa ee biyo xireenka grand rusian sadam ee etoobiya ay dhisatay oo ay bilowday toddobaadkii ka hor wasiirka arrimaha dibadda masar bedr cabdiratiif ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisa uusan dooninin in wadaxaajood kale lala yeesho etoobiya maadaama saddex iyo toban sano oo wadahadal ah uu dalkaasi la yeelinayay aysan wax natiijo ah ka soo bixin uuna ilaalin doono xuquuqdiisa sida uu qabo sharciga caalamiga akhyaarta ina dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda cawana soo gaaray waana intaa ciddu warkayga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay radio jor warka waxaa idin socodsiinayay anigoo cabdiqaadir maxamed imaana warka waxaa soo saaray cali kabin cali ka farsamadana waa sabkaa sidaas iyo nabadgelyo